cutubka taakurada ciidanka talyaaniga ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho tababar aqoon isweydaarsi ah ugu qabtay askar ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed madasha tababarka ayaa waxaa goobjoog ahaa saraakiil ka tirsan kuwa booliiska talyaaniga iyo saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed taliyaha xabsiga dhexe ee xamar genaraal daahir cabdulla raage ayaa sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa noogu yimid xabsiga dhexe xamar wefti uu ka tirsan dowladda talyaaniga iyo farsamo yaqaano iyo wakiilo dowladda talyaaniga aa noogu imaadeen kuwaas oo ujeeddadeedu tahay oo ugu horeeyo masar fakani waa ninkan odaga ah ujeeddadoodu tahay inay tababar gaaban muddo gaaban ku baxaya laakiin muggiisu uu aada u ballaaran yahay oo aada u muhiim u yahay inay bixiyaan tababarkaas wuxuu ku saabsan yahay waxyaabo ay ka mid yihiin nidaamka shaqo ee qofka bini aadanka ahu markuu shaqaynayo shaqadiisu markuu qabanayo inuu aqoon u leeyahay waxa uu qabanayo si qaladaadkiisu aanu u soo bixin ama u yaraadaba amanoo qaladaad u gelin ma ahan tababarkan kii ugu horreeyey ee ciidanka talyaaniga ay siiyaan booliiska soomaaliyeed waxaana kal hore sidan oo kaleeto tababaro kale loo siiyey qeybaha kale ee booliiska soomaaliya